بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون suuratu huud ayaan kusoo dhexsubnay aayadda soddon iyo sideedaad ayuu darsigani ka bilaabanaya qisadii nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayuu darsigu ku dhex jiray ayadii baa lasii wadaa rabbi subxaana wa tacaala oo nabiyullaahi nuux amray u sheegay inaan cid dambe rumayn doonin kadibna la yidhi la amray inuu diyaar garoobo oo uu doon sameeyo doontaas intuu samaynayona in la ilaalinayo qaabkuu u samayn lahaana loo waxyoonayo allana subxaana wa tacaala uu ku yidhi qoladaas aan halaagi doono arrinkooda haygala hadlin sidaas ayaa inoo dambaysay nabiyullaahi nuux calayhi salaam oo doontii samaynaya waa ka marka wayasnacu wuxuu samaynayaa nebi nuux wuxuu sanceeyaa alfulka doontii buu sancaynayaa wa kullamaa mar kasta oo marra ay maraan calayhi dushiisa mala-un madaxyo weyn oo min qowmihi qowmkiisa ka mid i sakhiruu way jeesjeesaan minhu xaggiisa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux in taskaruu haddaad jeesjeestaan minnaa annaga xagga naga haddaad ku jeesjeestaan fa innaa anagu naskharu waanu jeesjeesi doonaa minkum idinka kamaa sida taskharuuna aada noogu jeesjeesaysaan fasawfa taclamuuna waadna ogaan doontaan man cida ya'tiihi uu u yimaado cadaabun cadaab cadaabkaasoo yuqsiihi hoojiya oo wayaxillu uu degi doono calayhi dushiisa cadaabun cadaab uu ku degi doono cadaabkaasoo muqiimun nagi oo joogta ah nebi nuux calayhi salaam hawshii ilaahay faray ayuu gudagalay doonta samaynteediiyo sancaynteedii ayuu bilaabay markuu doonta hagaajinayo kooxdii soo marta iyo raggii ashraafta ah iyo akhyaartoodii markay soo maraan bay ku jeesjeesayaan waxbay ka sheegayaano yacni waxay leeyihiin waxay la yaaban yihiin doon ama badda xeebteedaa lagu sameeyaa meel biyo ka dhow yihiin baa lagu sameeyaa laakiin dhul aan biyaba lahayn nin doon xirxidhahay doon waxaa la yaqaanaa markii la dhamaystiro in biyaha lagu rinaya marka waxay leeyihiin shalay nabinimaad sheeganaysa maantana waxaad isu bedeshay farsamo yaqaanoo nin alwaaxle abaad noqotay saasuu marayaan macnaa waxa ku jeesjeesaya hadallay ku tuurayaan markay maraanba macnaa isaguna waa iska dulqaadanaya wuxuu yidhi haddaad maanta nagu jeesjeestaan annagana marun bay noo soo mari doontaan idinku jeesjeesi doonaa sidaad nagu jeesjeesaysaan waadna ogaan doontaan cidda cadaabka ilaahay uu ku yimaado hoojiya cadaab hoojiya cidda ay ku imaan doo uu ku imaan doono cadaab joogta ana uu dushiisa ku degi doono waad ogaan doontaan way dib bay arrintaasi ka cadaan doontaa wayasnacu wuu sameeyaa wuu samaynayaa yacni sidii iyadoo hadda dhacaysoo kale laga laga dhigaya wayasnacu wuu samaynayaa alfulka doontii buu samaynayaa nebi nuux wa kullamaa in dhan oo mar kasta oo marro ay maraan calayhi dushiisa mala-un madaxyo weyn akhyaartoodii ay soo maraan oo min qowmihi nuux qownkiisa ka midii markastoy soo maraan sakhiruu way jeesjeesayaan minhu xaggiisa isagay ku jeesjeesayaan qaala wuxuu yihi nabi nuux calayhi salaam in taskharuu haddaad jeesjeestaan minnaa annaga haddaad nagu jeesjeestaan ood ciyaar naga dhigataan fa innaa annagu naskharu waanu jeesjeesi doonaa minkum idinkaanu idinku jeesjeesi doonaa markii cadaabka ilaha idinku yimaado wey kamaa sida taskharuuna aada u jeesjeesaysaan oo noogu jeesjeesaysaan macnaha fasawfa taclamuuna dibbaad ka ogaan doontaan man cidda ya'tiihi uu imaanaya haddaad doonto istifaamiyaad ka dhigi karta fasawfa taclamuuna dib aad ka ogaan doontaan man cidda ya'tiihi uu imaanayo cadaabun cadaab cidda uu imaanayo cadaabkaasoo yuqsiih hoojiyo oo dulleeya oo wayaxillu uu dego calayhi dushiisa uu ku degi doono cadaabun cadaabkaasoo muqiimun negi oo joogta ah cadaab joogtaa cidduu ku degi doono cadaab hoojiyo oo dulleeyana uu u imaan doono cidda ay tahay waad ogaan doonto inaan annaga nahay iyo inaad idinka tigin xata ida jaa amruna wafarat annuuru qul naxmil fiha min kulli zawjayn itnayn waahlaka ila man sabaqa calayhi alqawlu waman aman wama aamana macahu ila qaliil xataa idaa jaa markuu yimid amrunaa arrinkanagii markuu yimid oo wafaara uu karay adtanuuru dhulka korkiisii faara ay kartay adtanuuru dhulka korkiisu markuu uu karoo burqaday ayaa qulnaa waxaanu nidhi ixmil xambaar fiihaa doonta dhexdeeda min kullin mid walba xaggiisa nooc walba xaggiisa waxaad kaga xambaartaa zawjayni laba lamaane itnayni oo laba ah wa ahlaka dadkaagana ku xambaar ilaa man cid mooye sabaqa uu hormaray calayhi dushiisa alqawlu hadalkii uu hormaray ilaa man sabaqa ciduu hormaray calayhi dushiisa alqawlu hadalkii alla uu dushiisa ku hormaray mooye waman cidna ku xambaar aamana rumeeyey oo alla rumeeyo ku rumeeyey wamaa aamana mana rumaynin macahu nuux la jirankiisa ilaa qaliilun wax yar mooye xataa idaa jaa amrunaa waxaa laga wadaa amarkii halaagaa yimid amarkii rabbi subxaana wa tacaala oo lagu halaagahayo lagu baabi'inayay baa yimid markii taasi uu kaasi u yimid wafaarat annuuru faarada waxaa la yidhahdaa karkaritaanka la yidhahdaa yani faara alqidru baa la yidhahdaa idaa halaa markuu karkaro oo macnaha waxa weeyaan uu biyuhu boodaan ayaa la yidhahdaa faara waxaa laga wadaa burqashada biyihiiyo sidii mbiy dheri karkaraya oo kaleeto dhulka uga soo boodaya tanuurkana waxaa la yidhaahdaa intaasoo tafsiir baa ku jirta laakiin ibnu katiir wuxuu kasoo guurinayaa culimada salafka iyo khalafka intooda badani waxay qabaan tanuurka waxaa la yidhahdaa waa dhulka dushiisa meel khaasa ma ah dhulka dushiisa inuu yahay baa loo badan yahay culimada qaarkood waxay leedahay waxaa laga wadaa attanuuru foornada meesha macnaa waxa weye kibista iyo rootiga iyo lagu dubo meel khaasay ahayd oo biyihii ugu horreeyey ay ka soo boodeen laakiin waxaa loo badan yahay inuu tanuurku yahay dhulka dushiisa oo dhan saasaa yani loo badan yahay waxay noqonaysaa marka amarkii alle ee lagu halaagi lahaa markuu yimid dhulka dushiisiina uu biyo burqaday ayaa waxaanu ku nidhi nuuxow nooc walba oo noolaha ka mid a lamaane laba isku lamaan ka xambaar lamaanayaal laba ah xambaar baa lagu yihi zawjaynka waxaa la yidhahdaa laba shay oo isku lamaan oo islaazimaba zawjayn baa la yidhahda zawj baa la dhahaa macnaha nooc walba oo noolaha ka mida waxaad ku xambaartaa lab iyo dhadi lab iyo dhadi ka qaad xayawaanaadka hadduu yahay noolaha kale haddii uu yahay cayaanaadka lab iyo dhadig ka xambaar baa la yidhi maxaa yeelay inay berito tarmaan baa la doonaya inay berito tarmaan baa la ciribgu inaona dhammaanin dhulka oo dhan baa la doonayaa biyuhu inay wada gaadhaan oo wax noola ah ku noolaan maayo waa baaba-ayaan wixii uun doontaa fuula mooyaane doonta waxaad saartaa baa lai marka yani noolwaxyaalaha nool lamaanaha labalabo oo mid dhadig iyo mid macnaha lab ah ka saar baa lai waxaa kaloo doonta ku xambaartaa ahlaka qaraabadaadana ku xambaar ahalka waxaa laga wadaa dadkii gurigiisa iyo dadkii yani waxaweye uu dhalay ama macnaha waxaweye qaraabadiisa ahaa dadkaa ku xambaar ilaa man sabaqa calayhi alqawlu cid hadalka ilaahay uu dushiisa ku hormaray mooye hadalka ku hormaray waa kelimatulcadaab in kuwa la halaagayo ay lagu darahayo kuwii sidaasi ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xukumay mooye oo ehelkaaga ka mid kuwa iyaga xambaari maysa oo waxaa ka mid ahaa wiilkiisa oo inoo soo socdo inuu halaagsamay oo gaal ahaa nabiyullahi nuux wiil ku dhalay waxaa kaloo ka mid a xaaskiisa xaaskiisa iyaduna gaal bay ahayd suuratu taxriim aakhirkeeda allah subxaana wa tacala waa ku sheegay yani nebi luut iyo nabiyullaahi nuux inay labadoodii dumarka ahaa khayaameen marka gaalay ahaayeen xaaskiisiina way gashay ilaa man sabaqa calayhi alqawlu bay gelaysa wiilkiisa oo inoo soo socdo qisadiisuna isaguna taasuu gelaya macna wixii ilaahay hadalkiisu ku hormaray dushiisa oo in la cadaabaya iyagu xukumkaa galay mooye inta kale ee qaraabadaadiiyo ehelkaaga saar baa layidhi doonta waxaa kaloo doonta ku xambaartaa oo saddexaad yacni waman aamana iyo cid kasta oo rumaysay alla subxana wa tacaala mu'miniinta ku raacdayna kulligood doonta saar baa layidhi kadib baa ilahi subxana wa tacala wuxuu inoo sheegay waxa rumeeyeyba inay dad yar ahaayeen wamaa aamana macahu ilaa qaliil muddadaas sagaal boqol iyo konton sano buu dhawaaqahay natiijadii sagaal boqol iyo konton sano waxay noqotay wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar unbaa rumeeyey buu rabbi subxana wa tacala waa darsi dadka ducaada la siinayo dadka ducaada la siinayo muhiimadaada ilaahay kuu soo diray ee adiga kuu xilsaaray waxa weeye dadka xaqa gaarsiin amaa in lagu raaco oo lagaa qaato waxaad wadato waa hawl ilahi u taala subxana wa tacala nabiyullaahi nuux ma guul daraysanin mana fashilmin maadaama xilkii ilaahay usoo dhiibay uu gutay waxba ka dhimi mayso wamaa aamana macahu ilaa qaliil waxba ka dhimi mayso bal rasuulkeenu wuxuu sheegay sal lay slam ya'ti nabiyun wa macahu rahtun waya'ti nabiyun wa macahu rajul wayati nabiyun wamacahu rajulaan wayati nabiyun walaysa macahu axad buu naburi sal lay slam nebi baa imaanaya maalinta qiyaamada koox baa la socota aan badnayn nebi baa imaanaya ilaahay dirsaday oo muddo qowmkiisa dhex dhawaaqahayay dhexdooda haddana laba nin baa la socda hal nin keliya la socdo qaar qaar ninnaba lama socdo keligii isagaa buu imaanaya miyuu fashilmay maya ma fashilmay waxaad garan kartaa adiga xilka laguu diray wax weeyaan dadka waxgaadhsiin u sheeg inay raacaan hawl ilahi u taala wey subxana wa tacala saas maana xataa idaa jaa markuu yimid amrunaa amarkanagii markuu yimid oo cadaabka oo wafaara ay kartay attanuuru yani ay burqatay baa laga wadaa attanuuru dhulka korkiisii uu burqaday oo biyo ka soo boodeen ayaanu qulnaa waxaanu ku nidhi ixmil xambaar fiihaa doonta dhexdeeda waxaad ku xambaartaa min kullin mid walba xaggiisa zawjayni laba lamaane itnayni oo laba ah yani waxaad min kulli nawcin wey nooc walba xaggiisa waxaad kaga xambaartaa zawjayni laba sinfi ama laba lamaane itnayni oo laba ah lab iyo dhadiga macnaha nooc walba oo noolaha ka mida lab iyo dhadig ku xambaar xayawaanaadka cayayaanaadka xoolaha kulligood wa ahlaka ehelkaagana xambaar iyo qaraabadaada doonta ku xambaar ilaa man cid mooyaane sabaqa uu hormaray calayhi dushiisa alqowlu hadalka ilaahay uu ku hormaray mooye oo in iyagu kuwa halaagsamaya la cadaabaya ay gelayaan hadalkaa iyo xukumkaa ilaahay kuwuu ku hormaray mooyaan dushooda ku hormaray waman cidna ku xambaar aamana rumeeyey kuwaana ku xambaaro doonta saar baa legi wamaa aamana ma rumaynin macahu nuuxna jirankiisa ilaa qaliilun wax yar mooye dad yar baa sidiisaba nabiyullaahi nuux rumeeyey calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam waxaad ka garan kartaa qowmkiisu say u madax adkaayeen iyo macangeginnimadooda sagaal boqol iyo konton sano haddana wax yar baa rumeeyey niman fudud maahay nimankaas wa qaala arkabuu fiiha bismi illahi majriha wa mursaha ina rabbii lagafuurun raxiim doontii marka waa la fuulay dhulkiina biyihii baa soo burqaday kor iyo hoos baa biyihii laysaga keenay siduu rabbi noo sheegay subxaana wa tacala fafataxna abwaaba asamaai bima'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau cala amrin qad qudir yacni samadii baa albaabadeedii la furay biyo shubmayon kala joogsi lahayn roobaan caadi ahayn mayigaan ah dhulkiina ilihiisii baa la burqiyo la sii daayey biyihii kor ka yimid ee kuwii hoos ka soo baxay qiyaas iyo qadar ilaahay xukumay bay isugu yimaadeen meel dhaxaaba la isugu yimid saas way macnaha marka sidaasaa dhacday oo dhulkii oo dhan markay biyihii qabsadeen wa qaala markaasaa wuxuu yihi nabiyullaahi nuux calayhi salaam irkabuu fuula fiiha doonta dhexdeedii fuula bismi illaahi magaca ilaahay buu ahaaday majriha makaanu socodkeedu meeshay soconayso magaca ilaahay bay ku socotaa wa mursaaha iyo makaanu qotonsigeedu makaanu qotominteeda ama joojinteeda meeshay ku istaagaysa iyo meeshay socotaba magac ilaahay buu ahaaday ina rabbii rabbigay lagafuurun midkii dhaafid badan weyo raxiimun oo naxariista wa hiya doontii tajrii way socotaa bihim ayagiibay la socotaa fii mawjin hirar dhexdood bay ku socotaa hirarkaasoo kaljibaali buuraha oo kalea wanaadaa markaasuu dhawaaqay nuuxu nuux baa dhawaaqay ibnahu wiilkiisii wuu dhawaaqay wa kaana wuxuu ahaa wiilkuna fii macsilin meel fog oo durugsan buu ahaa wuxuu ku dhawaaqay yaa bunaya wiilkaygiiow irkab ful macanaa la jiranka nagoo doonta nala soo ful walaa takun hana ahaanin maca alkaafiriina kuwa kaafiriintaa la jirankooda ha noqon nabiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu yidhi dadkiibuu la hadlo wuxuu yidhi doonta hala fuulo mar alla markii biyihii ay soo burqadeen ayuu yidhi doonta fuula macna bismi illaahi majriha wa mursaaha wuxuu leeyahay magaca ilaahay ku fuula oo bismillahda xaggoona lagu xidhaya marka magaca ilaahay ku fuula idinkoo magaca ilaahay xusaya markay idinla socoto iyo markay istaagtaba ama meehe isagiibaa wuxuu leeyahay magaca ilaahay ku fuula markaad fuulaysaan bismi illaahi dhah magaca ilaahay ku fuula fuula doonta dunta doonta fuula markaad fuushaanna socodka ay socoto meeshay marayso iyo meeshii la joojiyey oo la istaajiyey oo la qotomiyeba intaba magaca ilaahay bay ku socotaayo ayaguu u qalbi dejinaya maadaama magaca ilaahay ay ku socotoy ku istaagayso alla maamulayo loo cabsan maayo wey macna oo yani biyahan faraha badan iyo mawjadahan iyo waxaanaan caadiga ahayni wax yeeli maayaan magaca ilahayba maadaama ay ku socoto macna rabbigay waa midka dembi dhaaf oo dembi dhaafka badan oo naxariista wey doontii marka waa la dhaqaaqday yacni way la socotaa khalaa'iqdii saarnayd bay la socotaa waxayna dhex socotaa hirar mawjku waa jamcu mawjatin hirar bay dhex socotaa hirarkaasoo buuraha oo kale ah yacni say u waawen yihiin oy biyaha guudkooda uga kacsan yihiin waxaad moodaysaa buuro waaweyn baad moodaysaa hirarka macnaha biyaha ka kacay nabi nuux calayhi salaam wiilkiisii marka oo meel ka durugsan joogay ayuu u dhawaaqo wuxuu yihi wiilkaygiiow kaalay doonta nala ful gaalada la jirankoodana ha noqon saasuu ugu dhawaaqay nebi nuux calayhi salaam dhawaaqidda wiilkiisa uu dhawaaqayo waxay leeyihiin nebi nuux ilaahay isagaa ka baryey markii la yidhi cid dambe ku rumayn mayso isagaa ilaahay ka barya oo ku yidhi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahayow dhulka dushiisa gaal socdaha kaga tegin marka wiilkiisan gaalka war doonta soo ful muxuu leey ilaahayna waa kii ku yidhi ilaa man sabaqa calayhi lqowl kuwa iyaga doontaa saarin baa layidhi doonta soo ful muxuu leey culimadu waxay leeyihin waxaa suurtagal ah inuu yani islaamnimada muujisanahayo munaafiq hoos ka ah inuu gaal uurka ka ahaa laakiin waxoogaa uu islaamnimo muujisanayo baa suurtagal ah saas daraaddeedna uu nebi nuux u qaatay inuu quma yahay wiilku ilaahay baase ogaa inuu qalloocsan yahay saasay culimada qaarkood odhanay wa qaala wuxuu hi nebi nuux irkabuu fuula fiiha doonta dhexdeeda fuula bismi illaahi magaca ilaahay buu ahaaday majreeha makaanu socodkeedu meeshay socoto magaca ilaahay buu ahaaday ku socotaa wa mursaahaa iyo makaanu joojinteedu makaanu qotominteeda meesha ay yani cagadhiganaysana magaca ilaahay bay ku cagadhiganaysaa ayuu ahaaday wy macnaha ama meehe masaadir ka dhigo waxaad tidhahdaa bismi illaahi magaca ilaahay buu ahaaday majreehaa socodkeedu wa mursaahaa iyo istaagideedii iyo joojinteeduba macnaha ina rabbii rabbigay lakafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis wa hiya doondii tajri way socotaa bihim iyagay la socotaa fii mawjin hirar dhexdood bayna socotaa hirarkaasoo kaljibaali buuraha oo kala asay u waawen yihiin wanaadaa waxaa dhawaaqay nuuxu nuux baa dhawaaqay ibnahu wiilkiisiibuu u dhawaaqay wa kaana wuxuuna ahaa wiilku fii macsilin fogaansho makaankeed buu ahaa meel fog oo durugsan buu markaa ku dhex sugnaa nebina wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiow irkab ful macanaa la jiranka nagoo doonta nala soo ful walaa takun hana ahaanin maca alkaafiriina gaalada la jirankooda gaalada ha ku hadhin gaalada ha ku dhexadhine doonta nala soo fuul wiilkaygiiyo sidaasuu ku yidhi nabiyullahi nuux calayhi salaam marka yaa wanaadaa nuuxun nuuxun ibnahu wiilkiisii baa layidhi wiilkiisiiyo xaqiiqiya buu ahaa oo ku dhashay sharci ku dhashay culimada qaar baa waxay leeyihiin wiilkiisiiyo xaqiiqiya ma ahayne wiil zina ayuu ahaa ama xaaskiisaa dhashay sax maa hadalkaas maadaama ilaahay uu yidhi wiilkiisii wiil zina ma noqon karo wiil xaaskiisu dhashayna ma noqon karo wiilkiisii oo rasmi oo xaqiiqiya buu ahaa maxaa yeele rabbiga subxana wa tacala qur-aanka sidaa ku sheegay qaala wuxuu ihi nabigu wiilkii sa'aawii waan dulmi ilaa jabalin buur xaggeed baan u dulmaya buurkaasoo yacsimuni i ilaalinaya min almaai biyaha iga ilaalinaya qaala wuxuu ihi nuux laa caasima wax ilaaliya alyawma maanta ma ahaanin alyawma maanta min amri illaahi arrinka ilaahay wax ka ilaaliyaay mawjuudun ma ahaanin ilaa man raxima ciduu ilaahay u naxariista mooyaane maanta cid wax ilaalin karta ama la ilaalinayo ma jiro cid cid ilaahay u naxariista mooyaane waxaala waxaa kala teeday oo kala dhex galay baynahumaa nuux iyo wiilkiisa dhexdooda almawju hirkiibaa kala dhex galay markiiba fa kaana markaa wuxuu ahaaday wiilkii min almuqraqiina kuwa maanshooday la maansheeyey buu ka mid noqon biyihii baa la tegey wiilku wuxuu moodayaa arrinta arrin iska dabiici ah arrin caadiyuu moodaya daadadkii waagii horeba dhici jiray oo dhulka intay yimaadaan haddana uun iska dhammaan jiray buu moodaya buur la fuulo iyo meel saro oo la fuuliyo geed la fuulo in lagaga baxsan bay la tahay markuu ku yidhi war aabba kaalay doonta fuul wuxuu ku yidhi anigu buurtaasaan ku cararaya buurtaasaan ku badbaadahayaa bu macna oo macnaha waxa weye xaggeeda u dulmayaa uon aadaya nabiyullahi nuux wuxuu ku yidhi war maanta cid ilaahay u naxariista mooyaane amarka ilaahay cid kaloo laga baajin karo ma jiro nin ilaahay u naxariistay unbaa maanta fakan oo naxariis ilaahay ku fakaday cid kaloo laakiin la ilaalin karo oo ama buuri ilaalin karto ama geed dhawri karo ma jiro saasuu ku yidhi macnaha markiiba hadalkiioo socdaba hirkiibaaba kala dhex galaya wiilkiina dhinac baa loola tegay doontiina dhinac bay ahayd khalaas warkii halkaasaa ugu dambaysay wiilkii wuxuu ahaaday kuwa la maansheeyey oo biyuhu la tageen buu ka mid noqday nuux wiilkiisii calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam qaala wuxuu ihi wiilkiisa aawi waan dulmiyo waan tegi ilaa jabalin buur intii ka abaan u dulmaya buurkaasoo yacsimunii i ilaaliya min almaai biyaha iga ilaaliya qaala wuxuu ihi nabi nuux laa caasima ku ilaaliya alyawma maanta min amri illaahi arrinka ilaahay ka ilaaliya dadka mawjuudun mid jira ma ahaanin ilaa man raxima cid ilaa man cid mooyaane raxima naxariisata oo markaa waxay noqonaysaa cid ilmaanta amarka ilaahay iyo cadaabkiisan cid ka ilaalin karta ma jirto ilaa man cid mooyaane raxima naxariisato oo alla ah alla mooye cid kaloo maanta amarkiisa wax ka badbaadin karta ma jirto oo daadkan maanta dhacaya iyo biyahan cid kastamata bixin karta mar raximada marka saa waa la dhihi karaa ama waxaad tidhahdaa laa caasima mid la ilaaliyo waa faacil bimacnaa mafcuula laa caasima ay laa macsuuma mid la ilaaliyo alyawma maanta min amri illahi laga ilaaliyaay mawjuudun ma ahaanin ilaa cid mooyaane ilaa man cid mooyaane raxima allah uu naxariisto subxana wa tacala cid kaleeto oo la badbaadin karaay ma u jiro waxaana waxaa kala dhex galay baynahumaa dhexdooda almawji hirkii baa kala dhex galay fa kaana markaa wuxuu ahaaday min almuqraqiina kuwa maansho la maansheeyey buu ka mid noqday yani biyaha lagu hasiye biyaha ku dhintay wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulay ablicii liq baa la yidhi maa'aki biyahaaga liq oo deji wayaa samaau dhulo cirkiyowna wayaa samaau samoy aqlicii fuq baa la yidhi dhulka ka fuq oo biyaha ka goob waqiida waa la guriyey almaau biyihii baa la guriyey oo dhulka la geliyey waqudiya waa la xukumay alamru arrinkiina waa la xukumoo la halaag wixii lagu talagalay halaagooda wastawat way ekaatay doontii cala aljuudiyi buurta juudi la yidhahdo dusheeday ku ekaatay oy caga dhigatay wa qiila waxaa la yidhi bucdan fogaansho ayaa la yidhi fogaansho lilqowmi qowmkii ay fogaadaan aldaalimiina ee daalimiinta ahaa wanaadaa nuuxu rabbahu macnaha waxaa laga wadaa markii ilaahay subxaana wa tacaala arrintuu ku talagalay ay dhacday oo ciddii halaagooda loogu talagalay la baabi'iyey wax soo hadhayna ayna jirin nebi nuux doontiisa intii saarnayd mooye wixii kaloo dhulka ku noolaa oo dhan waa la titiray eber baa laga dhigay markaasaa rabbi wuxuu ku uhi subxaana wa tacaala dhulkiiyow biyahaagii dib u liq baa layidhi samadiinayna fuq oo macnaha waxa weeye samada markii ay roobka roobku da-yo dhibicdu socoto iyada iyo dhulkiyo isku dhegan oo kale ka dhigantay fuqda marka waxaa laga wadaa jooji biyaha kaa imaanaya oo dhulka ka fuq dhulka ka fuq wey macnaha ka jooji biyaha aada wadaalay biyihii intii dhulka dushiisa ahaydna waa la guriyey oo dhulkiibaa liqay oo la geliyey waqiida almaau arrintiina waa la xukumay oo waa la baabiyey cidduu ilaahay ku talagalay subxana wa tacaala in la halaago cagta la mariyo halkaa markuu arrinku marayo nebi nuux iyo mu'miniintii la socday baa la doonayaa dhulka inay usoo degaan doontii ay saaraayeen buur juudi la yidhaahdo oo aada u dheerayd halkaasay doontii kusoo cagan dhigtay wastawat cala aljuudiyi dhulkii markii biyihii macnaa waxa weye uu liqay saasaa rabbi inoo sheegaya subxana wa tacaala kadibna waxaa la yidhi bucdan baa layidhi waa habaar Ah, fogaansho ha fogaadeen oo naxariista ilaahay iyo jiritaanba ha ka fogaadeen kuwii daalimiinta ahbuu rabbi subxana wa tacala dadkii daalimiinta la keri waayey shirkiga iyo gaalnimada laga keri waayey ilaahay iyo rususha inay la dagaalamaan laga keri waayey kuwaas ha fogaadeen bucdan lilqawmi aalimiina saas wey macnaha yacni sababtii loo halaagay baa lagu ishaarayaa daalimiinta oo dulmigooda inuu keenay halaag waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulay dhulkiidhulow ablicii liq baa layidhi oo deji maaaki biyahaaga wayaa samaau samayna aqlicii fuq oo yani ka fuq baa layidhi dhulka ka fuq oo ka jooji biyaha waqiida waxaa la guriyey almaau biyihii baa la guriyey oo dhulka la geliyey wa qudiya waa la xukumay alamru arrinkii waa la xukumay wax alla wixii ka soo hadhay intii doonta saarnayd waa la baabiyo waa la tirtiray wastawat way ekaatay doontii cala aljuudiyi buurta juudi layidhahdo dusheeday ku ekaatay wa qiila waxaa la yidhi bucdan baa layidhi fogaansho lilqowmi qowmkii ay fogaadaan aldaalimiina ee daalimiinta ahaa qowmkaasi fogaanshahoodaa la yidhi macnaha waa la habaaray wey oo waxaa lagu habaaray in ilaahay naxariistiisa laga fogayo kuwa iyaga ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين هل كاسا مرك حالتي كرمات قوم نوح هل كاسا لقبابي نبي نوح iyo dadkii uu dhalay ee doonta saarnaa baa mar labaad bini aadamku ka farcamay oo laga farmay saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa nebi nuux abulbashar athani baa la yidhahda aabbihii basharka ee labaad baa la dhahaa nebi nuux aadam markii laga yimaado marka halkaa la marayo waktigaa nebi nuux lasoo diray la marayo baa intii aadam ka farcantay la baabi'iyey kulligood nuux intii doonta la fuusho weliba carruurtiisa ahayd mooye halkaasaa mar labaad bini aadamku ka tarmay oo ilaahi subxaana wa tacaala aabbihii labaadee lasii maro oo khalqigoo yacni aadamaha oo dhan baa mara wixii nuux ka dambeeyey oo dhan isagay ku abtirsadaan oo sii maraan macna intaan aadam la gaadhin wanaadaa wuu dhawaaqay nuuxu nuux baa dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay faqaala wuxuu yihi rabbi rabbigay ina bnii wiilkaygu min ahlii ehelkayguu ka mid ah qaraabadaydi iyo dadkaygu ka mid ah wa ina wacdaka yaboohaaguna alxaqu xaqu midka xaqa wey wa anta adiguna axkamu lxaakimiina inta wax xukumta ayaad ugu xugum fiican tahayo ugu xugum og tahay qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacala isagoo u jawaabaya yaa nuuxu nuuxow inahu isagu wiilkaas laysa ma ahaanin min ahlika ehelkaa ka mid ma ha tirsaninkaas oo muxuusan ehelkayga uga tirsanay inahu isagu camalun camal weeye hayru saalixin oon suubanayn camal aan fiicnayn buu ahaa falaa tas'alnii hay weydiinin maa shay laysa aan ahaa aynan ahaanin laka adiga bihi isaga cilmun cilmi uusan kuu ahaanin waxaadan cilmi ulahayn hay weydiinin innii anigu aciduka waan kuwaanini nuuxow an takuuna inaad ahaato baan kaa waaninayaa min aljaahiliina kuwa wax magaradka wax magaradka inaad ku darmataan kaa waaninaya qaala wuxu uhi nabi nuux rabbi rabbigayow innii anigu acuudu waan magangeli bika adigaan ku magangelayaa waxaan kaa magangelayaa an as'alaka inaan ku weydiiyo maa shay laysa uusan ahaanin lii aniga bihi shaygaasi cilmun cilmi uusan iigu ahaanin waxaanan cilmi ulahay inaan ku weydiiyo baan rabbiba magan kaaga ah wailaa takfir haddaadan dhaafin lii aniga haddaadan ii dembi dhaafin oo watarxamnii aadan ii naxariisaninna akun waxaan ahaani min alkhaasiriina kuwa khasaaray mid ka mid ah nebi nuux maadaama wiilkiisii biyuhu la tageen wiilkiisii buu ilaahay wax ka weydiinaya wuxuu yidhi ilaahuw ehelkaygi dadkaygii waa anaa dhalay wiilkaygii wey adigana ballanqaadkaagu waa xaq yaboohaagu waa xaq see wax u jiraan wey marka inta wa xukumtana adigaa ugu xugum fiican oo xukumkaagu ma khaldamo mana gaftid wax ma halmaantid isma moodsiisid xukumkaaga sidii aada ugu talagashay buu u dhacaa anigu waxaan islahaa waa yacni ehelkaagii lagu ballanqaaday in la badbaadinayuu ka mid yahay see waxu jiraan wey marka su-aashu waxay u dhacaysaa waa su-aalu isticlaamin wa kashfin yacni waxa weeyaan waxbuu cadaysanaya waxbuu cadaysanaya ilahay buu ka rabaa inuu wax u caddeeyo wiilkaasi ehelkaygii baan ku tirinayay ehelkaygana inaad ii badbaadinaysaad ii ballanqaaday haddana waa halaagsamay yacni gafna kaagama dhicin oo gaf kaagama yimaadee xukumkaagu cadaalad buu ku dhacaa see rabbiga wax u jiraan buu weydiinaya macnaha rabbi wuxuu ku yidhi subxana wa tacala nuuxow wiilku ehelkaaga maaha ehelkaagii aan kuu ballanqaaday inaan badbaadinayo maaha sababta maxay ehelkaaga ma aha ehelka la yidhi waa laguu badbaadinayaa ehelka xagga diinta kuugu ehelkaaga qaraabadaada iimaanka la timid be maxaa yeelay rabbi subxana wa tacala hadalkiisa waa kii ahaa wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi alqowl saasuu hadalku ahaa yacni ciddii ilaahay hadalkiisu dushiisa ku hormartay oo gaal ah mooye inta kale ee mu'miniinta laguu ballanqaaday in la badbaadinayo ninkani marka ehelkaaga ma ahayn maxaa yeele gaal buu ahaa adiguna rasuul ilaahay oo mu'minaada ehlu iimaanaad ahay ehelkaaga maaha marka kaama tirsana kaas waa la sii cadeeyey waxaa la yidhi wuxuusan ehelkaaga u ahayn inahu camalun hayru saalixin camal aan suubanayn buu ahaa inahu camalun hayru saalix waa camal aan suubanayn isaga laftiisa mubaalaqa ku jirta waa lagu xeeldheeraanayaayo meeshii la dhihi lahaa camal xun buu sameeyey camalkii xumaabaaba laga dhigay isaga laftiisii inuu noqday isaga laftiisii baaba camal xun noqday macnaha waxaa laga wadaa camal xun buu sameeyey oo gaalnimo iyo kufri iyo shirki ah meeshii la dhihi lahaa camal xun buu sameeyey isaga laftiisii baa laga dhigay inuu camalkii xumaa yahayba waa mubaalaqa layidhahda ku xeeldheeraansho wey yacni waxay ka dhigan tahay isagoo la yidhi oo kaleeto innahu camalun ay duu camalin mid camal u saaxiiba weye camalkaasoo hayru saalixin aan ficnayn camal aan ficnayn buu u saaxiib ahaa maadaama uu camalan ficnayn u saaxiib ahaana ehelkaagii maaha saas man ilmahaaga iyo reerkaaga iyo qaraabadaada mabda uu idinkala geeyooo diintu idinkala geysay waxba isuma tihidin saas daraaddeed ayaa shareecadu waxay tidhi isma dhaxlaysaan ku dhaxli maayo adna dhexli mayse ma haddaa diin ku kala tagteen laysa min ahlika weeyaanoo dadkaaga kuwa tirin mayse ilmo gaal ah iyo qaraabo gaalo ah kuuma tirsana nabi nuux baa ilahay saa kuley subxana wataala laysa min ahlik saas dadka kuwa ehelkaa waxa weeye waa dadka iimaanka iyo mabda aad wadaagtaan mar walba waxaad arkaysaan rabbi subxaana wa tacaala walaaltinimada mabda'a iyo caqiidada ayaa ka horaysa dhalashada nasabka mar hadday dhalashada nasabku go'do oo mabdi u gooyo wax kasoo qaad ma laha ictibaar male shareecadu waxba kasoo qaadi mayso laakiin midda aan marna go'aynin waa walaaltinimada iyo isku xidhnaanta iyo xidhiidhka caqiidada iyo mabda u keeno middaa way midda ilahi subxana wa tacala uu addoommadiisa ku qalqalinay marka waxaa la yidhi ilmahaagii maaha kaas ehelkaagii ma ahee ha iweydiinin baa yidhi waxaadan cilmi ulahayn waxaan kaa waaninayaa inaad kuwa wax magaradkaa ka mid noqoto markaasaa nabiyulaahi nuux calayhi salaam arrintiibuu ka cudur daarto wuxuu yidhi rabbiyow waxaan magankaaga ahay waxaanan cilmi ulahayn inaan ku weydiiyo haddaadan ii dembi dhaafin iina naxariisaninna kuwa khasaaray baan ka mid noqonay ilaahu ii dembi dhaafay macna wanaadaa uu dhawaaqay nuuxu nuux rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay faqaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow ina bnii wiilkay min ahlii ehelkaygiibuu ka mid yahay qaraabadaydiibuu ka mid yahay wa ina wacdaka yabooqaaguna alxaqu xaq weeyo maadan ka bixin wa anta adiguna axkamulxaakimiina inta xukumta ayaad ugu xukum fiican tahay see wax u jiraan wey marka waa su-aal macnaha uu doonayo inuu wax ku cadayso qaala wuxuuhi rabbi subxaana wa tacala yaa nuuxu nuuxow inahu isagu laysa ma ahanin min ahlika ehelkaaga ma ahan ehelkaaga ka mid ma aha laguu ballanqaaday in la badbadinayo wey maxaa yeelay inahu isagu camalun duu camalin mid camalu saaxiiba weye camalkaasoo hayru saalixin aan suubanayn oon fiicnayn camal aan fiicnayn buu saaxiib ahaa oo shirki iyo gaalnimo iyo xumaan iyo beenin ah ayuu u saaxiib ahaa bale nin noocaas ah oo camal falaa tasalnii hay weydiinin marka maa shay laysa aan ahaanin laka adiga uusan ku ahaanin bihi shaygaasi cilmun cilmi uusan kugu ahaanin waxaadan cilmi ulahayn hay weydiinin innii anigu aciduka waan ku waaninayaa nuuxow an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina kuwa wax magaradka inaad ka mid noqotaan kaa waaninaya qaala wuxu uhi nabi nuux rabbi rabbigayow innii anigu acuudu waan magangeli bika adaan ku magangeli an as'alaka min an as'alaka inaan ku weydiiyaan kaa magangeli maa shay inaan ku weydiiyo laysa uusan ahaanin lii aniga bihi shaygaa cilmun cilmi uusan iigu ahaanin waxaanan cilmi ulahayn inaan dib dambe ku weydiiyo ilaahu magan baan kaaga ahay wailaa takfir lii haddaadan ii dhaafin oo watarxamnii aadan ii naxariisaninna akun waan ahaani min alkhaasiriina kuwa khasaare mid ka mida noqonaya marka meeshaas wiilkaasi ma aysan badbaadinin nebi baa dhalay sida nebi ibraahim aabihiiba aynan u badbaadinin nebi buu dhalay sida nebi nuuxan kadaata xaaskiisii ay ugu badbaadi weydeen nebi baa qabay nebi luuq xaaskiisii ay ugu badbaadi weyday nebi bay xaas u ahayd warkaasi war jira ma aha waxa la yidhaahdo ruuxan kalaata dhalashaa idinka dhaxaysoo dhalashadii ayuu ilaahay agtiisa iyo aakhare wax ku heli doonaa warkaas ka baxa war jira maaha saas macana waxaad doonta samee oo shirki la imow oo gaalnimo la imow isku reer baana nahayoo yani waxaan ka dhashay qoys culimo ah oo aabbahay baa awliye ahaa ama culimo ahaa taasaan isku hallaynaya warkaa ka baxa waxba ku tari mayso tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun adiga waxaad shaqaysatay oo ku talagal nin kale ha isku hallayn nin kale iyo camalkiisa ha isku hallayn warow aabbahayo awgaa baa noqday nabigeenu sal lay slam waa ka xadiidka saxiixa ku odhanaya yani waxa weye sabab kasta iyo nasab kasta waa go-aya sababkayga iyo nasabkayga mooyaan buu nabi sal lay slam maalinta qiyamada ku kalto falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasa'aluuna ilaahay agtiisa kama jirto gaal lagu badbaadinayo nebi baa dhalay ama nebi buu dhalay marba hadduu iimaanka daa'iradiisa iyo xeradiisa ka baxo bas wey xeer jajab kama furna ilahay agtiisa subxana wa tacala saas qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbit hoobo bisalaamin nabadgelye xaalaad ku dheehan tahay oo minnaa xagga naga ka ahaatay wa barakaatin iyo khayraad fara badan oo calayka dushaada ahaaday wa calaa umamin wa barakaatin barakooyin xaalaad ku dheehan tahay barakooyinkaasoo calayka dushaada ahaaday iyo wa calaa umamin ummado dushooda ummadahaasoo min man cid ka mida macaka la jirankaaga ama wa calaa umamin ummado dushooda barakaadkaasoo calaa umamin ummado dushooda ummadahaasoo naashian kuwa ka dhalanaya ah min man cid ka dhalanaya macaka la jirankaaga kuwa kula socda ummado ka dhalan doona barakaadkaasoo dushooda ahaan doona wa umamun ummado oo kuwaa ka mida kuwaa kula socda ka midana sanumaticuhum waanu u raaxayn doonaa uma kadibna yamasuhum waxaa taaban doona minaa xagga naga xaaluu ka ahaaday cadaabun cadaab baa taaban doona aliimun oo xanuujiya tilka midaasi min anbaai lgaybi waxyaabaha maqan wararkooda iyuu ka mid yahay nuuxiihaa waanu waxyoon ilayka adigaanu ku waxyoonaynaa maxamedow maa kunta maadan ahayn taclamuhaa wararkaa mid og maadan ahayn anta adigoo walaa qowmuka iyo qowmkaagu toon min qabli haada kan ka hor waxyigan ka hor adiyo qowmkaagu midna maydaan ka warhaynino maydaan ogeyn fasbir sabir baa layidhi marka ina alcaaqibata cidhibta dambe lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada iska leh ay u sugnaatee nebi nuux calayhi salaam dhulka u deg baa layidhi dhulkii markii biyihii laga ingejiyey oo uu ingegay baa nabiyullaahi nuux calayhi salaam waxaa layidhi dhulka u deg dhulka markuu u degayo waxaa la leeyahay waxaad ku dheehan tahay bisalaamin mina nabadgelyo wax dhiba arki maysa mana wax dhiba gaaladii ku dhibi jirtay waa laga takhallusay dhulkan biyuhu nadiifiyeenna wax dhiba oo kaaga imaan doona ma jiro aafaa adiga oo nabad qaba oo bad qaba dhulka u deg baa layidhi weliba barakooyinna adigoo wat khayrooy khayr fara badan oo dushaada khayr fara badan iyo wanaag badan iyo nicmooyin fara badan oo adigoo dushaada ay yihiin oo ilaahay ku siinaayo subxana wa tacaala adiga dushaaday barakaadkaas yihiin maaday khaas kugu yihin maya ummado kaleeto iyagana dushooda weeye barakaadkaas ummadahaasoo ka ahaanaya ama ka imaanaya kuwa kula socda wa umamun yani calaa umamin minman macaka macnaha waxaa laga wadaa dadkan doonta kula saaran qaar laba qaybood bay noqon doonaan qaybi waa qaybta iimaanka qaadan doonto iyagiyo intay dhalaanba wixii ka farcamaba yacni iimaankii khayrkay qaadan doonaan kuwaasi iyagana dushooda waxaa ahaanaysa barakooyin iyo khayraad fara badan baa ahaan doona qaybta labaadi waxa weeye kuwanku maanta kula socdaay iyo qaar ay kasi ka dhalan doono ka farcami doonaba waa qaar gaaloobi doono oo gaalnimadii dib ugu noqon doona kuwaasina waa kuwa lagu sheegay wa umamun sanumaticuhum intay adduunyada joogaan baan kuwa u raaxaynin kadibna cadaab xanuujiye ayaa taaban doono xagga naga ka yimid labadaa qaybood bay noqon doonaan dadka meesha kula saaran barakaadku iyay khaas ku yihiin marka adiga nuux ah iyo kuwa iimaanka leh ee kuwa kula saaran ama kuwa ka dhalan doonay dhali doonaan ah intiinaa barakaad leeyihi inta jidkaa saxda ah ka leexatee qallocsantana ee kuwa maanta kula saarani ay dhali doonaan ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso kuwaasina intay adduunka joogaan waanu u raaxayn kadibna cadaab xanuujiyaa taaban doona wy maana taasi waa ilahay qaacidaed adduunka ku maamulay saas maana ummadii ugu horeysay ee ku xigtay ee timidba qaanuunkaasa la mariyegan qaanuunkaasaa la mariyeyo intii ilaahay rumaysay ee jidkii rususha raacdayna nabadgelye iyo barakaad iyo badbaadin iyo samata bixin intii kalee beenisayna maalmaha adduunyada loogu raaxeeyey kadibna waa laga takhallusay waxaa inoo soo socda qawmu yani huud qawmu saalix baa soo socda qawmu shucayb baa soo socda fircawn iyo qowmkiisii baa soo socda kulli saasaa la wada mariyay saas manaa nabiyullaahi nuux dadkii kasoo doonta saarnaa baa laga farxamay laakiin saasaa wixii ka dambeeye loo qaybsamayo labadaa qaybood baa la kala maray rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala marka qisadaasi sidaa u qiimaha badan nabiyullahi nuux calayhi salaam qisadiisu wararka maqan ee idinka maqanee la qariyey ee aydan ka warhayn qaar ka mida wey adiga nebi maxamed ah iyo qowmkaaga carabta midna maydan ka warhaynin intaan laguu waxyoonino ilaahay kuu sheegin qisadan maadan warkeeda hayn nuux bay taasi ku dhacday saasay wax noqdeen seebuu ku badbaaday qowmkiisii maxay ku dambeeyeen warkan iyo sheekadan dhacday intaasoo kun oo sano ka hor sidii ay u dhacday lagugu sheegay warkaa maadan haynin adiga qowmkaaga toona waxyigan ka hor maadaama adigoo goobjoog ahayn maalinkay dhacaysa kitaabtii ilaahay ku soo dejiye horena aadan akhriyin aad siday u dhacday aada u sheegayso soo markhaati uma aha in ilaahay kuu soo sheegay subxana wa tacala yacni waxay aayaddu markhaati u tahay qisooyinka noocan oo kalea waxaa laga faa'iidaysanayaa rasuulka rasuulnimadiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh in ilaahay soo dirsaday wararkana ilaahay u sheegayaa laga faa'iidaysanaya maxaa yeelay nin ku qoray jasiiratulcarab oo maka ku koray oo qowmkii jaahiliga ahaa ku dhex koray oo kitaabtii tawreed iyo injiil midna akhriyin oo ummadihii hore taariikhdoodii waxba kala soconin qisooyinkii intaasoo kunoo sano ka hor dhacay siday u dhaceen markuu usoo gudbinayo xaggay uga timid ma isagaa goobjoog ah maya ma kitaab buu ka akhriyay maya waxba maba akhriyo ma ummadiisa warkaa horay u haysay oo dhulkuu yaallay oo meeshuu joogi jiray baa lagu sheekaysan jiray maya ma yaqaanaan xaggee buu ka keenay marka soo su-aal isweydiin lama wuxuu ka keenay waa rasuul ilaahay soo dirsadayoo rabbigii goobjoogaha markay waxani dhacayeen baa warka usoo tabiyey saas way macana marka rasuulnimadiisa bay ku cadda qisadan si kaloo loo sheegi kara ma jiro way macana saas mar hadduu arrinku sidaas yahay nebi maxamedow rasuul ilaahay baa tahaye dhibka lagugu hayo waa kii nebi nuux lagu hayay oo kaleete iska sabir cidhibta dambe iyo guushiiyo libtu adigay kugu dambayn doontaa iyo dadka muttaqiinta sidaa nebi nuux iyo dadkii raacsanaaba libtu ugu dambaysay bay adigana kuugu dambayn doontaa sabir bale nebiga sal lay sl adkayso dhibka laguu hayo u dulqaado yani waxa wey isaga dulqaada laleeyahy aayaddu markay soo degayso waad garanaysaana waa xilligii nebigu maka joogay dhibka iyo cadaadiskana lagu hayay xilligaasi ayaad kusoo degaya nabiga sal lay slam baa marka la sabirsiinaya macnaa tiil ka mid a qiila waxaa la yidhi qiila waxaa layidhi yaa nuuxu nuuxow ihbit hoodo bisalaamin nabadgelye xaalaad ku dheehan tahay oo minna xagganaga ka ahaata wa barakaatin iyo khayraad fara badan oo calayka dushaada iyo wa calaa umamin ummado dushooda ummadahaasoo minman cid xaggooda ka ahaaday maca kala jirankaaga ummado ka dhalanayo ka imaanaya kuwa kula socda ayagana dushooda barakaadkaasa ahaaday wa umamun ummadana oo minman macaka cidda kula jirta ka mida wa umamun ummadana oo kuwa kula jira ka midii sanumatichum waanu u raaxaynayna uma kadibna yamasuhum waxaataa waa inta gaalada noqota wey yamasuhum waxaa taabanaya minaa xagga naga xaalu ka ahaadee cadaabun cadaabkaasoo aliimun wa xanuujiya tilka taasi min anbaai lghaybi waxyaabaha maqan wararkoodii wey waxyaabaha maqan ee idinka maqan wararkoodii qaar ka mida wey nuuxiiha waanu waxyoonaynaa ilayka adigaanu ku waxyoonaynaa nebi maxamed oon ku ogeysiinayna maa kunta maadan ahayn taclamuhaa yacni ambaada iyo wararkaa mid og maadan ahayn anta adiga walaa qowmuka iyo qowmkaagiyo tolkaatoona maydaan ogeyn min qabli haada kan ka hor waxyigan ka hor iyo sheegiddan aan kuu sheegnay ka hor maydaan haynin mana aydaan ogeyn fasbir sabir baa layidhi marka ina alcaaqibata cidhibta dambe lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada ayaa iskale sabir oo macnaha waxa wey alla ka cabsado waila caadin akhaahu huudan qaala yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilahin hayruhu qisadii nebi nuux baa halkaa lagu khatimay qowmkii ku xigayy waxay ahaayeen nimankii reer caadliga caadan iluulaa caadka lama ahaayo qoladii hore caadkii hore ayaa ku xigay nebi nuux qowmkiisa iyaguna waa kuwa qisadooda wa ilaa caadin wa arsalnaa waan dirnay ilaa caadin caad xaggooda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood huudan huud ahaa qaala wuxuu yihi yaa qowmi qowmkayo icbud allaha alla caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin mid la caabudo hayruhu oon isaga ahayn antum ma tihidin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya mooye war waxaan ilaahay aad ku beedgarwadaan waa been abuurade joojiyo yaa qawmi qowmkayow laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyiga gaadhsiintiisa dushiisa yacni risaaladan aan idin gaadhsiinayo dusheeda idinku weydiisan maayo ajran wax ujuura ah xoolo iyo maal idinkama rabo in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin ajirkaygu ma ahaanin ilaa cala aladii kii dushiisa mooyaane fadaranii i abuuray kii abuuristayda bilaabay ayaa ajirkaygu dul saaray oo isagaan ku leeyahay ee afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo waxgaranayn wayaa qowmi qowmkayow istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin wixii horay idinka dhacay uma kadibna tuubuu noqda ilayhi xaggiisa u noqda oo wixii dambana uga noqda yursil wuu diri alle assamaa samadii buu dirayaa haddaad saa yeeshaan calaykum dushiinna ayuu samada kusoo dirayaa midraaran iyadoo godlasho badan iyadoo aad u godlanoo daarsan wayazidkum wuxuu idin siyaadinayaa quwatan taag iyo xoog buu idin siyaadinayaa ilaa quwatikum xooggiinnii hore loo geeyey walaa tatawalluu hana jeedsanina mujrimiina xaalaad dembiilayaaltihin reecaad waxaan u dirnay walaalkood huud walaalkood waxaa loo leeyahy waa xagga dhalashada wuu ka dhashay markaasu wuxuu u geeyey mabdii rususha dhanba ay u geyn jireen qoomkooda u geyn jireen wuxuu ku yidhi alla keliga caabuda mid xaq lagu caabudo cidina lama wadaagta isaga keliga caabuda buu ku yidhi waad been abuuranaysaan waxaad haysaan oo dhan waa been abuuran masabid ilahay aad masabinaysaan aad habraysaan way macna qowmkaygiiow waxaan aan idin soo gaadhsiinayno xoolo idinkagama rabo ajirkayga iyo abaalguudkayga ilaahay agtiisaan ku leeyahay allihii io abuuris bilaabay baan aniga ajir ku leeyahay idinka waxba idinkagama doonayn war miyaydaan caqli lahayn oo wax garanayn war maslaxadiinnii iyo dantiinnii aakhariya adduun baan idinkala talinayaa wax xoola iyo maslaxo adduunyana idinkagama rabe bilaash baan idinku siinaya miyaydaan arrinkaasi u fiirsanayninoo fahmaynin soo wax loo fiirsada maaha ilan ruuxu hadduu kugu danaysanayo danuun kugu qabo waa laga bidaa ood isleedahay dan iyo maslaxa unba kuu wata laakiin ruux kuu dadaalaya adigii kuu dhibaatoonaya danahaaga ka shaqaynaya haddana wuxuu kuu xambaarsan yahay kuwada ay tahay maslaxadaadii adduunyaya mid aakharaba hade kaasoo kale waa wax arrinkiisa aan loo fiirsado aan lagu degdegin durbe in laga hortago macnaha qowmkaygiiyo ilaahay dambidhaaf weydiista wixii hadda ka hor idinka dhacay wixii hadda ka dambeeyana uga noqdo oo u laabta haddaad saa yeeshaan ilaahay subxaana wa tacaala samaduu idiin dirayaa iyadoo dararsan yursilu samaa calaykum midraara midraarka waxaa la yidhahdaa markuu neefku godlado ama uu dararsan yahay oo caana badan yahay baa la dhaha midraarka la dhaha waxaa laga wadaa samada wuxuu idinka keenayaa dhibic aad u fara badan roob badan oo idin deeqa dhulkana wax idinka soo saara ayuu alla subxana wa tacala idinka keenaya dhibicda samada ka imaanaysa waxay furo u tahay barwaaqada adduunka ka dhacaysa dhibicdaa haddii la waayo adduunka wax ku noolaanaya ma jiro dhibicdaasi in alla intii la helana dhulka barwaaqadiisa badanaysa doorkiibaa soo baxaya beerihiibaa baxaya xoolihii baa tarmaya caanihii baa imaanaya hilibkii baa imaanaya wax kasta oo dhulka lagu nool yahay waxay ku xidhan tahay dhibicdaa korka imaanaysa saas daraaddeed baa wuxuu yidhi markii samada oo dararsan ilaahay idiin soo diro wayazidkum quwatan ilaa quwatikum hadda ka hor niman xoog labay ahaayeen oo ilaahay laf iyo itaal u abuuray xooggiinnii hore xoog kalaa laydinku siyaadinay awood iyo tabar kale baa idiin siyaadaysa oo waxay ugu siyaadaysaa markay barwaaqo helaan oo wax cunaan oo cabaan soo jirkii xoogka xoogaysan maayo xooggiinni xoog baa idinku siyaaday haddaad dowladnimo iyo macnaha waxa weeye xabaaro iyo lahaydeen way idiinsii siyaadaysa ilaahay subxaana wa tacaala yani khayraadkaasuu idin furaya hana jeesanina idinku dambilayaal wey macana sideedaba ilaahayoo loo toobadkeenoo loo noqdo iyo jidkiisoo la raaco ruuxa wax kama bi'iso ruuxa wax kama dhinto haddaad madax tahay madaxnimadaadii unbay kuusii sugi haddaad oday tahay odaynimadaadii unbay sharaf kuugu kordhin haddaad xoola haysatay xoolahaagii unbay xoola kuugu sii dari diintoo la raaco iyo khayrkoo la raaco ilaahay oo la raalli geliyo marnaba dhimanaansho iyo naqsi kuma yimaado dhibi kaa soo gaari maayo faa'iido mooyaane saas daraaddeed waxaad haysateen baa wax idinku siyaadayaa ilaahay subxaana wa tacala u noqdo toobadkeena way macna wa ilaa caadin caad reecaad xaggooda waxaan u dirnay wa arsalnaa waan dirnay ilaa caadin reecaad xaggooda waxaan u dirnay akhaahum walaalkooda huudan huud ah qaala markaasaa wuxuu ihi yaa qowmi qowmkayow icbudu llaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin mid la caabudo hayruhu oon isaga ahayn in antum maa antum ma tihidin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya mooyaane shirkigan aad wadaani waa been abuurad wax jira ma aha waa un waxaad idinku samaysatay taas way macnaha yaa qowmi qowmkayow laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi dushiisa kan aan idin soo gaarsiinayo dushiisa idinkuma weydiisanayo ajran wax ujuura ah wax maal iyo xoolaa idinkuma weydiisanayo in ajriya ajirkaygu ma ahaanin ilaa cala aladii kii dushiisa mooyaane fadaranii io abuuris bilaabay abuuristayda kii bilaabay oo allah yaan dushiisa ajirkayga ku leeyahay ee afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo waxgarab ahayn miyaydaan waxgaranayn ma fikiraynin wayaa qowmi tolkayow istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista wixii horay idinka dhacay oo khalad ah uma kadibna tuubuu laabta ilayhi xaggiisa u noqda wixii hadda kadib idinka dhacana isaga usoo noqda yursil wuu dira haddaad saa yeeshaan asamaaa samadii buu diraya calaykum dushiinu idinsoo diraya midraaran ayadoo godnasho badan ama yani darar badan oo aada u dararsan aada u da-aysa wayazidkum wuxuuna idin kordhinayaa quwatan xoog buu idin kordhinayaa ilaa quwatikum xooggiinnii horiya taagtiinnii hore loo geeyey tiinnii hore tu kaluu idinku kordhinaya rabbi subxaana wa tacala walaa tatawallow hajeesanina mujrimiina xaala dambiilayaaltiina halkaa waxaa kaloon ka faaidaysanay ilaahay subxaana wa tacaala khayraadkiisa iyo kaydadka samaawaadka iyo dhulalka ku duugan waxaa lagu furtaa in ilahay loo toobadkeeno subxana wa tacala saas macnaha barakaadka waynu soo marnay suurat lacraafna waynu ku soo marnay kullamaa la noqdoo ilaahay loo toobadkeeno la raali geliyo oo jidkiisa lagu hagaago waxay keentaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu khasnadihiisa uu addoommada u furo kullamaa ilaahay laga sii fogaadana rabbi subxaana wa tacaala waxay keentaa inuu addoommada ciqaabo qaaluu waxay dhadeen yahuudu hudow jawaabtooda waata marka hadalkaas qiimaha badan ee aadka u fiican iyo naseexadaas u jeediyey jawaabtooda fiir marka qaaluu waxay dhahdeen yahuudu hudow maa ji'tanaa maadan noola imaanin bibayinatin mid cad maadan noola imaanin wax cadoonna qanciya maada keen wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii aalihatina ilaahyaashannada kuwa ka tegaya ma nihin can qawlika hadalkaaga dartii uga tegmayno hadal aad tidhi daraaddii waxaanu hidiya dhaqan ilaahya lahay ka tegmaynana wamaa naxnu anaguna ma nihin laka adiga bimuminiina kuwa ku rumaynaya ma nihin kuu rumayn mayna isla goyni maydha in naquulu ma odhanayno ilaa ctaraaka waxa uu ku yani waxa weye waxa uu ku asibay ma in naquulu maa naquulu ma dhahayno ilaa ctaraaka inay ku asiibeen mooye bacdu aalihatina ilaahyaalkanaga qaarkood bisuu'in xumaan inay kugu asiibeen mooye ilaahyaashanadaa lagaa gaadhay qaala wuxuu yidhi innii anigu ushhidu llaha ilaahay baan markhaati gelinaya washhaduu idinkuna markhaati ka ahaada annii anigu barii'un inaan beri ahay mimaa shayga tushrikuuna alla aad la wadaajinaysaan min duunihi alla ka sakow waxa alla ka sakow aad la wadaajinaysaan beri baan ka ahay ilaahayna markhaati baan ka dhigi idinkuna markhaati ka noqdo fakiiduunii idhakra marka oo shirqoola jamiican idinkoo idil uma kadibna laa tundiruunii ha ii suginoo ha ii kaadinin jaanis yar haysiinina nabi huud calayhi salaam qowmkiisii way u joogaan waxay yidhahdeen nuudow war cad iyo xujo cadoona qancisa maadan keenin xujo wuu ula yimid oo rasuul aan xujo la siinin qancisa iyo mucjiso ma jirto dadka sida xadiidka nabigeena ku sugan sal ly slam laakiin ayagu waxay rabaan siday wax u rabaan inuu hoosiyay rabaan waxay yidhahdeen marka waxna qanciya maada keenin ilaahyadanadii aanu abka soo gaadhahaya dhaxallay asnaamtii iyo wixii aanu cabudi jirnayna hadal aad tidhi uun kaga tegmayn hadal aad tidhi oon waxba cuskanayn inaanu ilaahyadanada ku dhaafno marnaba ma dhacaysa dhe intaa waa nagala qaalisay marnabana warkaaga rumaysan mayno wamaa naxnu laka bimuminiin kaa rumaysan mayno kuuna rumayn mayno dhe adiga soo maaha waxay nala tahay oo aanu leenahay uun waxaa lagaa gaadhay ilaahyadanada qaarkood soo ilaahyadii lagaama kari waayen ilaahyadii soo lagaama kari waayen waxa ku derderay oo ku jaanjaamay oo maankee niyirkaba kaa qaaday waa ilaahyadanadii saasay leeyi wax waaladay horta ka dhigan ninkan intuu qarankii iyo bulshadii oo dhan ka hor yimid dhaqankii intaa layska soo dhaxlay ka taga leh waa nin aan qumanayn bay leeyi yuusan qumanaanina xaggee laga gaadhay ilaahyadanada habaaraynina meeshaasaa laga gaadhay ilaahyadii asnaamtii laga kari waayey baa qaarkood yay jaanjaameen saasay leeyihin ilaahyadana baa lagaa casiibay nabiyullaahi yuhuuda calayhi salaam wuxuu yidhi yacni ilaahay baan markhaati gelin idinkuna markhaati ka noqda waxaad ilaahay la wadaajinaysaan inaan beri ka hona ku jirin kuwaasoo alle ka sokow ah idhagra oo idinku ilaahyada qaarkood baa wax ku yeelay baad leedihiin kulligiin ilaahyadiinoo dhan iyo idinkuba intaad iskaashataan ishirqoolo oo idhagra hana ii kaadinina wakti yar ilbiiqsi xataa ii sugin bal waxaad samayn kartaan sameeyo ictaraaka bacdu aalihatina idinku qaar baad sheegaysaane kulligiin iskaashataan haddaad xaqwaan kartaan saas maana istiqatan billahi tabaaraka wa tacala qaluu waxay leeyiin yahuudu hudow maa ji'tana maadan noola imaanin bibayinatin mid cad mucjizo cad maadan noola imaanin wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii aalihatina ilaahyaashanada mid ka tegaya kuwa ka tegaya ma nihin can qawlika hadalkaaga iyo odhaahdaada darteed uga tegnayn wamaa naxnu anaguna ma nihin laka adiga bimuminiina kuwa kuu rumaynay in naquulu ma odhanayno ila ctaraaka inay ku asiibeen mooye bacdu aalihatina ilaahyaashanada qaarkoodii bisuu'in xumaan inay kugu asiibeen mooye oo macnaha waxa weeyaan junuunkan iyo waalidan iyo dardaraantan iyo jaanjaankan ku haya iyaga unbaa ku gaadhsiiyey markii lagaa kari waayo qaala markaasa wuxu uhi inii ushhid allah kullu fataatin biabiha mucjaba baa layidhahda gabadh walba hooyo aabaheed waa la quruxsanta yacni waxa weye waxaas ay agtaa taagan yihiina dhagaxyaanta ah baa wax la ah nin walba waxa mabdaa u ah ee uu markaa isagu ictiqaadsan yahay buu wuxuu leeyahay inuu wax qaban karo nabiyullaahi huudna waana siday xaqiiqadu tahay agtiisa kamaba yani kama gadisna inuu yahay dhagaxun iyagu ay qurxiyeen waa urinta dhagax muxuu ku yeeli karaa saas ayagana waxay la tahayba waxa dhacaya barwaaqo dhacaysa khayr dhacaya musiibooyin dhacaya inay dhagaxyaantani keeneen bal bini aadamku meeshuu gaaray bir qaala wuxuu ihi nabiyullaahi huud calayhi salaam inii anigu ushhidu allaha ilahay baan markhaati gelinaya washhaduu markhaati ka noqda annii anigu barii'un inaan beri ka ahay mima tushrikuuna waxaad alla la wadaajinaysaan min duunihi alla ka sokow yacni alla ka sokow wix aad alla la wadaajinaysaan iyo asnaamtan aad ku garab wadaan inaan beri ka ahay middaa iyadaa baan idin markhaati gelin ilahayna aan markhaati gelinaya way macna fakiiduunii idhakra marka jamiican xaalaad idishihiin uma kadibna laa tundiruunii ha ii sugina ilbiiqsina ha ii kaadinina way macna ta waxaa la mid a yacni waxa weye markaad tidhahdo war dadka war ilaahay keligii ha la caabudo oo alla subxaana wa tacaala awliyadan lagu garabooda ka daaye amwaadan lagu garabooda ka daaye waxay ku leeyihiin aakhirkiisa khaatumo xumo unbuu ku dhimanoo awliyadaa laga gaari doonaa saasuu ku leey awliyadaa laga gaari doona haddii ninkiisaa lahaa laga yaabo musiibo ilahay inay reerkiisa ku timaado caruurtiisa ku timaado isaga laftiisa ku timaado waxay ku leeyihiin awliyadaa laga gaadhay saas awliyadaa laga gaadhay masaaibta ilahi subxana wa tacala iska dhacay waxaaba laga yaabaa in ilaahayba ku imtixaanaba in lagu imtixaanayaa laga yaabo ninkii sidaa lahaa wax ku yimaadaan si loo sii fitneeyo ay ugu sii fogaadaan awliyadii baa wax yeeshay waa kuwanoo kaleeto macna kuwan moodaya dhagaxyaantu inay waxyeeli karaan bay la mid yihiinoo mayd waa horo dhintay ninka moodaya inuu cid waxyeeli karo ninkaasoo kaleu la mid yahay isla dhagaxdaa waxyeeli kara dadka macnaha saas fakiiduunii jamiican uma laa tundiruuna xaqiiqadu marka sidaas weeyaanoo bal intaad isu tagtaan waxyeelow innii anigu xageed ku tiirsan tahay guudow keligaa baa tahay intanoo dhan markaad ubabadhigayseen leedahay wuxuun i gaadhsiiye yaad isku hadlaynaysa waata innii anigu tawakaltu waxaan tala saartay cala allahi alla dushiisaan tala saartay rabbii rabbigay ah wa rabbakum iyo wa rabbikum rabbigiin ah maa min daabbatin naflay socota ma jirto oo tukubta ilaa hadday jirto huwa isagu aakhidun midka hayo wey binaasiyatihaa foodeeda midkii hayo wey ina rabbii rabbigay calaa siraatin jid dushii buu ku sugan yahay mustaqiimin oo toosan fa in tawallow hadday jeedsadaan oy ka jeedsadaan fain tawallow haddaad jeedsataan isagii baan la hadlaya fain tawallow haddaad jeedsataan oo waxaan idinku yeedhaya ka jeedsataan faqad ablaqtukum waan idin gaadhsiiyey maa shaygii ursiltu layla daree bihi isaga ilaykum idinka layla soo kindiray wayastakhlifu wuu khaliif yeeli rabbii rabbigay qowman qow buu idinka khaliif yeeli hayrakum oo aan idinka ahayn dad aan idinka ahayna ilaahay wuu idinku bedeliyo wuu idinka dambaysiin walaa taduruunahu allana ma dhibaysaan shay-an waxba kuma dhibaysaan wax dhibood u geysan kartaan ma jirto ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin wax walba dushiisa xafiidun waa midka ilaaliyow nabiyullaahi yahuud calayhi salaam sidaynu horayba usoo marnay nebi nuux yacni kalsoonida uu qabo iyo cidda uu ku tiirsan yahay waa alla subxana wa tacala ilaahay baan tala saartay oo hawshayda u dhiibtay rabbigiin iyo rabbigayba ah idinkana isagaa idin maamula anigana isagaa imaamula isagaasaan anigu taladayda u dhiibtoon ku tiirtanoo ku kalsoonahay mar haddaan isaga ku kalsoonahayna dhagax baa wax ku yeeli kara bini aadan baa wax ku yeeli kara cid kalaa wax ku gaadhsiin karta ma ma rumaysni wey maana maadaama aan alla ku tiirsanayo subxana watacala oon rumaysnahay maxaa yeelay ma jirto mid dhulka dushiisa wax ku socdoo naflay ah ma jiro ilaa hadduu jiro ilaahay baa gacanta ku haya subxana watacala yacni fooddiisuu hayaa waxaa laga wadaa maamulkiisuu hayaa leanna shayga markaad foodda hayso foodda timaa meesha madaxa yani wejiga hora markaad halkaas gacanta ku hayso kaama baxsan karo kolba dhankaad u hogaamisiya dhankaad u jiita unba unbuu soconay saas macna markaad ruuxa halkaa hayso fooddiisa markaad hayso dhankaad u dhufato unbuu ku raacay male awood kale male waxaa laga wadaa ilaahay foodooduu hayaa macnaha isagaa u taliya isagaa maamula amarkiisa iyo maamulkiisa kama ay hoosbaxsana makhluuqa oo dhan baa soo hoosgelay waxaan ilaahay uusan ogolaynna ka dhici maayo adduunka hadduu isagu makhluuqaadka dhan maamuliyo naflaydoo dhan isagana aniga aan ku tiirsanahay say wax ii gaadhsiin karaa wey macnaha saas wey waxaan ilahay ku talagelin lama gaadhsiin karaa rabbigayna jid toosan buu ku dul suganya waxaa laga wadaa rabbi afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo tashriicaadkiisa iyo waxyaabuhu jidaynaya kulligood toosnaan bay ku salaysan yihin jid toosan buu ku dul sugan yahay cadaalad iyo xaq iyo xikmad baa wax walba ku salaysan yihin oo rabbi ku sugan yahay subxana wa tacala saasaa laga wada haddaad marka jeesataan oo waxaan idiinsoo gudbinaya tawxiidka ka jeesataan hadda anugu wixii la iisoo dhibi waa idin soo gaadhsiiyey anigana laykiin weydiin maayo xilkaygii waan gutay waxaadna ogaataan ilaahay kuwo kaluu idinka dambaysiisan oo khaliif ka dhiganaya gadaashiina idinkoo kale noqonayn intuu idin tirtiro buu kuwo idinka fiican idinka dambaysiin doonaa ilaahayna wax dhiba uma geysan kartaan walaa taduruunahu shay-a si kasta haddaad u xumaataan madax adeygtaan kibirtaan ood kufridaan ilahay waxba ma yeeli kartaan idinka unbaa isdhibaya ilaahayna wax dhiba ma gaadhsiin kartaan ilaahay intuu idin tirtiru kuwa idinka fiican idinka dambaysiin doonaa sidaasuu ku yidhi maxaa yila rabbi subxaana wa tacaala wax walba midka xifdiya wey oo ilaaliya addoommada acmaashoodu xifdiya oo ilaaliya kadibna ruux walba camalkiisii loo xifdiyey buu ku abaalmarinaya alla subxana wa tacala inii anigu tawakaltu waan tala saartay buu ihi nebi huud cala allahi alla ayaan dulsa dushiisaan tala saartay rabbii rabbigay ah wa rabbikum rabbigiina maa min daabbatin naflay socota ma jirto oo dhulka dushiisa tukumaysa ilaa hadday jirto huwa alle aakhidun midka haya weye binaasiyatiha foodeeda midka haya weye midka maamula wey ina rabbii rabbigayna calaa siraatin jid dushii buu ahaaday mustaqiimin oo toosanoo waxaa laga wadaa cadaalad iyo xaq buu ku dul sugaya alla subxana wa tacala fain tawallow haddaad jeesataan faqad ablaqtukum xaqiiqiya waan idin gaadhsiiyey maa ursiltu wixii layla soo diray bihi isaga ilaykum idinka laydiin soo diray wixii la iila soo kiin diray waan idin soo gaadhsiiyey oo fariintii alla ah wayastakhlifu wuu khaliif yeeli oo wuu dambaysiini rabbii rabbigay qowman qowm buu idinka khaliif yeeli oo idinka dambaysiin qowmkaasoo hayrakum idinka aan ahayn walaa taduruunahu mana dhibaysaan alle shay-an shay waxba ku dhibi maysaan wax dhibood ilaahay u geysan kartaana ma jiro ina rabbiga rabbigayna calaa kulli shayin wax walba dushiisa xafiidun waa midka xifdiyo ilaaliyow walamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkanagi markuu yimid walamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkanagi markuu yimid halaagooda ah ayaanu najaynaa waxaan badbaadinay huudan huud ayaan badbaadinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa biraxmatin naxariis daraaddeed baan ku badbaadinay oo minaa xaggana ka ahaatay wanajaynaahum waanu badbaadino waan samato bixinay min cadaabin cadaab xaggii baan ka badbaadinay cadaabkaasoo haliidin qaraweyn yani adag oo qaraweyn leh watilka midaasi caadun watilka taadaas caadun caadu caad wata jaxaduu way beeniyeen oo way diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisii bay diideen wa casow way caasiyeen rusulahu ilahay rusushiisiina way caasiyeen waattabacuu waxayna raaceen amra kulli jabbaarin ku qasbid badan kulligii amarkiisay raaceen caniidin oo madax adag mid madax adayg iyo kibir iyo qasbid dadka laysqasbo isku darsaday kaa kulligiibay amarkiisa qaateen oo raaceen wa utbicuu waa la raacsiiyey fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda waxaa la raacsiiye oo laga dabageeyey lacnatan lacnad baa la raacsiye oo laga dabageeyey wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana lacnad baa la raaciyey alaa hooy ina caadan caad kafaruu way ku kufriyeen rabbahum rabbigood bay ku kufriyeen alaa hooy bucdan fogaansho licaadin caad ay fogaato qowmi huudin huud qowmkiisa ahaa amarka ilaahay markuu yimid amarkaasi waxaa laga wadaa waa dabayshi alriix alcaqiib dabayshii madhalaysta ahayd ee waxba reebin dabayshaasaa laga wadaa amarka ilahi subxana wa tacala yacni dabayshii aadka u darnayd ee ilaahay subxaana wa tacaala uu dushooda ku baaqi yeelay yacni toddoba habeen iyo sideed maalmood bay dushooda ku yani ku wareegeysanaysa oo dabayshaasi ay socotay rabbi ku halaagay subxana wa tacala waa dabaysha xaddeedii dhaaftay ee ilahi subxana wa tacala meelo kale ku sheegay amarkaa ku yimid kaasuu ahayo dabayshaasaa lagu halaagay wax ay ka tagtay ma jirin dabayshaa markii lagu baabiiyey nahuud iyo dadkii rumeeyey iyaga naxariis ilaahay baa lagu badbaadiyey xoogkooda mayna ku badbaadin xeeladtoodana mayna ku badbaadin ayaga camalkooduna ma badbaadinin ee naxariis ilaahay bay ku badbaadeen cadaab adag oo kakan oo qaran weyn ayaan ka badbaadinay bu rabbi ihi subxana wa tacala caad wa taasuu rabbi leehy subxana wa tacaala tiinaasi waa caad aayadaha ilaahay bay beeniyeen oy diideen rusushiina way caasiyeen nin madax adag oo haddana qasbid badan oo kibiraani ah kulligii bay amarkiisa qaateen rususha markii la diido oo hadyiga ilaahay iyo dadka wataay laga leexdo oo rususha iyo culimmada iyo jidkaa saxdaa laga leexdo dadku hoggaan la-aan marnaba noqon maayaan waxaa lagu bedelanayaa kuwo xunxun baa lagu bedelanaya dad jabbaariin ah oo kibiraaniyiin ah oo dadka qasba oo madax adag oo ilaahay xadhiggiisa gooyey kuwaasay raaceen oo rusushii ka doorteen rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala sidaa markii loo halaago la baabeeyey waxaa laga dabageeyey adduunyada dhexda lacnad iyo ilaahay naxariistiisaoo laga fogeeyo maalinta qiyaamadana iyagana lacnadaasaa laga dabageeyey nimankii reecaad la odhan jiray rabbi bay ku kufriyeen waxaa aakhirka lagu gebagabeeyey habaar oo reecaad naxariista ilaahay ha ka fogaadeen caadkaasi waa qolodhe laba caad baa jirtay qawmi huudi wa huud qowlkiisii wey qoladaa wey qoladaas macnaa meeshaa lagu gebagabeeyey lagu tirtiray walamaa goortii jaa uu yimid amrunaa amarka nagii markuu yimid halaagooda aha ayaanu najaynaa waxaan badbaadinay huudan huud baan badbaadinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa biraxmati naxariis sababteed baan ku badbaadinay oo minaa xagganaga ka ahaatay wanajaynahum waanu badbaadinay min cadaabin cadaab baanu ka badbaadinay cadaabkaasoo haliidin qara weyn oo adag wey macna wa tilka midaas tilka taadaasi laga soo sheekeeya hadda saa looga soo warramay caadun caad wey oo maxaa loo halaago nimankaasaa loogu galay jaxaduu way diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisii way diideen wa casow way caasiyeen rusulahu rusushiisiina waa caasiyeen rusulahu maxaa loo yidhi hal rasuul bay caasiyeen hal rasuul ummadda caasida ay rusushii o dhan waa diiday leanna rususha waa isku wada jid wey macna waattabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid qasbid badan oo kibiraaniya kulligii amarkiisay raaceen caniidin oo haddana madax adag wa utbicuu waa la raacsiiyey fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda lacnatan lacnad baa la raacsiiyey fogeyn ilahay naxariistiis laga fogay iyo xaqaba wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana lacnadaasaa la raaciyey alaa hooyay ina caadan alaa hooy waa baraarujin weye ina caadan caad kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigood bay ku kufriyeen alaa hooy bucdan fogaansho licaadin caad ay fogaato qawmi huudin huud qowmkiisa ah bucdantaasi waa kelimo habaar ah wey yacni waa la habaarayaayo ha fogaadeeno naxariista ilahay ha ka fogaadeen wey wailaa tamuuda akhaahum saalixan qaala yaa qawmi icbudu llaha ma lakum min ilaahin hayruhu soomaritan qisadanana tii hore oo kale u dhacday sideediio rasuulkii baa yimi madaxdii baa ka hor tagtay waa la looltamay muddaa layshayay natiijadii maxay noqotay kuwii rususha ka soo horjeeday waa la halaagay rususha iyo intii raacdayna waa la badbaadiyey waa natiijadii qisadii hore lafteedii kulli duruusta laynooga faa'iidanaya qisaska waa sidaas sidaa wey macna wa ilaa tamuuda wa arsalnaa waan dirnay ilaa tamuuda reer tamuud xaggooda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood saalixan saalixa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayo icbudu llaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanay min ilaahin mid la caabudo hayruhu oon isaga ahayn huwa isaga ayaa ansha'akum idin amaamuday min al ardi dhulka xaggiisa idinka amaamuday oo idinka abuuray oo wastacmarakum kuwii camira idinka dhigay fiihaa dhulka dhexdiisa idin camirsiiyey oo inaad dhistaan ood camirtaan isagaa idinka dhigay kuwa sidaas ee fastakfiruuhu alla dembi dhaaf weydiista wixii horay idinka dhacay uma kadibna tuubuu noqda ilayhi xaggiisa u noqda wixii dambana uga noqda ina rabbii rabbigay qariibun midkii dhoweeye mujiibun oo baryada aqbala qaaluu waxay dhahden yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiina dhexdanada marjuwan mid la rajeeyo mid rajo laga qabaan ahayd qabla haada kan ka hor hadda ka hor rajaanu kaa qabnay atanhaana miyaad atanhaana ma na reebaysaa an nacbuda inaan caabudno miyaad naga reebaysaa aabaa'un aabaa an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu waxay caabudi jireen aabaa'unaa awowyadanna iyo aabayaashana waxay caabudi jireen inaanu caabudno miyaad hadda noo diidanta wa innaa anaguna la fii shakin shaki dhexdii baan ku sugannahay mimaa shay baanu ka shaki nagaga jiraa tadcuuna aad noogu yeedhaysa ilayhi xaggiisa muriidin shakigaasoo na dareen gelinaya muriidin oo dareen lagu abuurayo wy macna saas reer tamuud ayagana waxaa loo diray nabiyullaahi saalix calayhi salaam oo ka dhashay reer tamuud waxay degi jireen meesha madaa-in la yidhaahdo yani yani xijri madaa'inu xijri meeshaasay degi jireenoo madiine iyo tabuuk bay udhaxaysa waadi lqura agtiisa wey nabigu sal lay slam saan horeba usoo sheegnay dagaalkii tabuuk markuu u socday buu maray nabigu sal lay slam saas macna nimankaasay ahayd wuxuu ku yidhi saalix markuu u tegey qowmkaygiio alla caabuda cid kaloo la caabuda ma jiro xaq lagu caabudoon isaga ahayn waa hadalkii laftiisii uguud uu la tegay iyo nuuxba alla isaga ayaa idin amaamuday oo dhulka idinka abuuray aabihiin aadam ayaa carada iyo dhulka laga abuuray huwa ansha'akum min alardi dhulkoo idinka amaamuday waa aadam baa laga wadaa wastacmarakum fiihana waxaa laga wadaa kuwa dhulka camiruu idinka dhigay bal u fiirsada makhluuqaadka dhulka ku nool oo qaar badanoo inaga xoog baday ay ku jiraan wax dhulka camiraya oo dhisaya yani waxawey oo maamulaya oo aan bini aadan ahayn ma jiro inta noo muuqato dhulka camiridiisa iyo maamulkiisa iyo dhismihiisii ilahay baa idiin dhiibay subxana watacala makhluuq idinka xoog badan baa jira haddii maroodiga loo dhiibi lahayso waa horabaynama tirtireen maroodiga inaga xoog badan oo geeli baa inaga xoog badan oo makhluuqaad badan baa inaga xoog badan laakiin ilaahay baa dhulka kuwa camiro idinka dhigo dhulka idinka idiin dhiga camiridiisa macnaha saas weeyaan marka dembi dhaaf weydiista u noqda rabbigay waa qariib oo waa dhow yahay ciddii baryaysa waa u dhow yahay wuu la socdaa wuu og yahay wey mujiib weeyaanoo baryadana waa aqbalay saalixow bay yidhahdeen jawaabtoodu waa saalixow hadda kahor rajaan kaa qabnay bay hadda kahor intaadan hadalka la imaan rajaan kaa qabnay yani wiil dhallinyaraa oo aada rajo looga qabo buu ahaayo malaha waxay ku tala gasheen inay oday ka dhigtaan ama madax ay ka dhigtaan ama dadka taliye ee bulshada maamulay ugu talagashanaayeen maadaama nin dhallinyaroo soo baxay oo qiimo badan u ahaa hadalkaa markuu la yimi waxay yidhahdeen aleelahay yani wax waa lagu guuldarraystay rajadii aan kugu qabnay ma sidanaa kuu dambaysay hadda ka hor baanu ku rajaynayna wey macnaha ma waxaan la timid yadda inaad noo diido waxaanu ab iyo awow ka soo gaannay oo dhaqan u lahayn hiddahaanu soo gaaliy waxyaalahan caawudi jirnay baan hadda daayelan ma warkaasaad la timi waxaad wadato shaki baa nagaga jira weliba na dareen gelinaya bay dhah saas macna marka bulshada haddaanan waxeeda la wadanin si kasta haddaad akhyaar u tahay yani waxa iyaga jawaabtoodu waxa wey qad kunta fiina marjuwan qabla hada intaadan qabiilka daaya dhihin oo qabiilku waa baadil aadan dhihin oo dadka diinta aadan ugu yeedhin wiil reerkooda qiimo kale baad ahay mutacalim ah jaamacad ka soo baxay caqli badan karti badan fariid abaad ahay maalintii laakiin waxa weye aad tihi war waxaad wadataan waa khaldan yahay diin ilaahay u soo noqdo kaalaya rabbigiin ku xidhna qad kunta fiina marjuwan qabla hada w waryaa ma sidii lagaa filahay mise sidaad noqotay saas marka haddaad bulshada qasan tahay oy kharibanta oo qalloocsan tahay waxaad uun wax kuugu dhiiban inaad la qalloocsato inaad la qalloocato unbaad agtooda magac iyo wanaag ugu yeelan laakiin haddaad tidhahdo war ishagaajiya oo kaalaya toosa si kasta haddaad u fiicantood u karti badan tahay qad kunta fiina marjuwan wey horaan baanu ku rajayn hadda lakin waxa indhahanagi waad ka dhacday mana saas weyan qaal saas wey macana marka saalixow sidaa maana kumoodanin wailaa tamuuda waarsalna waa dirnay ilaa tamuuda reer tamuud xaggooda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood saalixan saalixa qaala wuxu uhi yaa qawmi qowmkayo ucbud llaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin mid xaq lagu caabudo hayruhu oon isaga ahayn huwa isaga ayaa ansha'akum idin abaamuday oo idin abuuray min alardi dhulka xaggiisa idinka abuuray oo wastacmarakum kuwii camiro idinka dhigoo idin camir siiyey fiiha dhulka dhexdiisa fastafiruuhu dembi dhaaf weydiista uma kadibna tuubuu noqda ilayhi xaggiisa u noqda ina rabbii rabbigay qariibun haddaad baridaan mid dhan weeye mujiibun oo baryada aqbaleen qaaluu waxay dhaheen yaa saalixu saalixu qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdanada marjuwan mid la rajeeyo rajo laga qabaad ahayd qabla haada kan ka hor rajaanu kaa qabnay atanhaana marna reebaysaa oo ma noo diidaysaa an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu waxay caabudi jireen aabaa'unaa awooyadanna waxay caabudi jireen ma waxanagii baad hadda dhex gasho hidihii iyo dhaqankii baad hadda la dagaalamaysaa wa inanaa anaguna la fii shakin shaki dhexdii waan ku sugannahay mima shay xaggii baan shaki kaga sugannahay tadcuuna aad noogu yeedhayso ilayhi xaggiisa muriibin shakigaasoo weliba na dareen gelinayo shaki kaliya dareen kale lagu sii ridayo macna qaala wuxuu yihi nabi saalix alayh salaam yaa qawmi qowmkayo ara'aytum bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin xuja cad dusheeda haddaan ku sugnaa oo min rabbii xagga rabbigay ka timid oo wa aataanii uu isiiyey minhu xaggiisa xaalay ka ahaatay raxmatan naxariis uu isiiyey faman yansurunii yaa ii hiilinaya min allahi allah yaa iiga hiilinaya in casaytu haddaan caasiyo famaa tasiiduunanii iima siyaadinaysaan hayra takhsiirin khasaarin waxaan ahay inaad i khasaarisaan mooy wax kale ii kordhinmaysaan idaaf way macna qowmkaygiiyow bal ka warrama idinku waxaad leedihiin shaki baa nagaga jira waxaan odhan rajaanu kugu qabnayna waad leedihiin bal ka warrama waxaan wataayo hadduu xaq cad xujo cad haddaan ku dul sugnahay bal ka warrama allana naxariis xaggiisa ka timid uisii yaa ii hiilinaya haddaan rabbigay caasiyo haddaan tan maanta aad wadataan idinla wadaago tii ilaahay iisoo dhiibayna aan ka leexdo yaa ilaahay iga qabanayo o iiga hiilinay ma cidaa jirta maya way macna waxaan khasaaro ahayn marka ii kordhin maysaa way macna saas way macna nin kasta oo jaahiliye kuugu yeedhaya khasaaro kugu wada saas kaale reerkaaga ka mid noqo oo macnaha tolkaaga ka dhex bixi fiqi tolkii kama janna tago fiqi tolkii kama janna tago kabtaada iyo tolkaa midna lagama dhex baxo warkaasaa lagu leeyahy maxaa lagugu yeedhaya mataqaana waxaa lagugu yeedhaya waxa weeye famaa tasiiduunanii hayra takhsiirin inaad garataa la doonaya waxaan khasaaro ahayn laguma wado adduunyadaadana in lagu ciyaaraan la doonayaa oo yani waxa weeye bini aadamku wuxuu qiimo ku leeyahay inuu mabda isku xidhiidhiyo oo mabda uu isku xidho oo caqiida iyo iimaani ay isku xidho qabiil iyo dhalasho qiimo male qiimihii adduunye aad lahaan lahayd iyo qarannimadaadii iyo isku xidhnimantaadii iyo midnimadaadii iyo magacaagiina waa la duminaya waa khasaare aakharana ilaahay baa ku soo istaajino hortiisa markaad timaado hooyadaa iyo walaalkaabaa ugu horrey wax kaa carri doona marka soo taksiir ma aha khasaaro unbaad iigu yeedhaysaana wax kale iiguma yeedhaysaan way macna qaala wuxuu uhi yaa qawmi qowmkayo ara'aytum alwarrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin mid cad dusheeda xujo cad haddaan dusheeda ahay oo min rabbii xagga rabbigeeda rabbigay ka yimid oo wa aataanii uu isiiyey minhu xaggiisa xalay ka ahaatay raxmatan naxariis uu isiiyey faman yansurunii yaa ii hiilinaya min allahi xagga alle yaa iiga hiilinaya in casaytu haddaan caasiyo kii ilaahay iisoo dhibantaan ka tago haddaan caasiyo yaa iiga hilinaya ilahay iga qabanaya subxana wa tacala famaa tasiiduunanii marka iima siyaadinaysaan hayra takhsiirin khasaarin waxaan ahay ama khasaaro waxaan ahayna iima siyaadinaysaan wayaa qawmi qowmkayow haadihi midani naaqat llahi hashi ilaahay lakum idinka xaalay idin sugnaatay aayatan xaalo ay tahay dhe naaqatullahi hashi ilaahay wey lakum xaalay idinka idin tahay aayatan aayad iyadoo aayad idina astaan idina iyo mucjizo ee fadaruuha ka taga oo dhaafa ta'kul ha cunte fii ardi illahi dhulkaa ilahi ha cunte walaa tamasuuha ha taabanina hasha bisuu'in xumaan ha ku taabanina oo fa ya'hudakum markaa uu idin qabto haddaad taabataan cadaabun cadaab uu idin taabto cadaabkaasoo qariibun oo dhow oo fogay facaqaruuha hashii bay boqongooyeenoo way dileen faqaala markaasa wuxuu yihi tamatacuu hashi baad disheen sooma tamatacuu raaxaysta fii daarikum daartiinna iyo degmadiinna dhexdooda ku raaxaysta alaaata ayaamin saddex beri saddexdaa beri noolaada waxaad cuni kartaan cuna dalika kaasi wacdun yawahu wey hayru makduubin oo lagu been sheegin mid lagu been sheegay keyrkii ah ballantaa iyo yaboohaasina waa mid laga run sheegayo sidaa loo sheegay u fulaysa wey macnaha waa kuwii aynu soo marnay suurat lacraaf aynu ku soo marnay in ay ka codsadeen oo yidhaahdeen yani saalixow haddaad doonaysa inaanu ku raacno mucjiza noo ken maxaad mucjiza rabtaan waxaanu rabnaa dhagaxa halkaa yaalla inaad nooga soo saarto hal ma rumaynaysaan haddii laydin soo saaro haa hashi baa loo soo saaray hashi baa imtixaan looga dhigay waxaa la yidhi hashu hal caadiya ma aha hashu hal caadiya maaha darka iyo kaalinta biyaha laga cabo maalin bay gooni u leedahay maalinkay leedahay ma cidhiidhii kartaan lama wadaagi kartaan idinkuna maalin baad leedahay iyaduna maalin bay leedahay hashaasi dhulkaa ilaahay bay daaqaysaa biyaha ilaahay leeyahayna waa cabaysaa waxa uu laydinka rabaa inaad faraha ka qaadaan nabadgelisaan ballantii aad qaadeen inaad rumaysaan somaydaan diibin ha hashaa marka daayawe marka faraha ka qaad taas hashii waxaa u tashaday beesha ciyaal suuqeedii baa u tashaday waxaa la yidhi hashan inooma joogayso aan ka takhaluso waa la dilay hashi nabiyullaahi huud saalix marka wuxuu kula taliyey war hashaa ilaahay mucjizay idiin tahaye daaya faraha ka qaad dhulkaa ilaahay ha daaqdo xumaanna ha ku taabaninee daaya haddii aad taabataan cadaab dhow baa idin taaban doona ilaa ciyaar mahad wixii hore iyo ballanqaadyadii iyo cadaabbaa soo socdiyo way ka baxday intaad ka taabanaysaan ood xumaan ku taabanaysaan buuba cadaabku idiin jiraaba waaba qarkaba markaa macna nimankii hadalkaasi ma anficine hashi way dileen ninkii ugu dhurdarnaa oo ugu nasiib xumaa oo ugu khayr darnaabaa hashi usoo baxay yaa hashaa laga dilaayo hashii buu soo dilay markuu hashii dilay oy hashii dileen ayaa nabiyullaahi saalix wuxuu ku yidhi saddex beri baa idinka laaban adduunyadan jiritaankeediiyo joogitaankeede saddexdaa beri raaxaystan saddexdaa beri baa idinka laaban basri wixii saddexdaas laga gaadhay basri waxay leeyihiin saddexdaa beri saddexdaa maalintii ugu horraysay maalinba midabba yeelanaya maalinba midabbaa isbedelaya maalinba midabbaa isbedelaya ilaa maalinkii u dambaysa la soo gaaray oo saddexad kadibna waa la gabagooyay o ilahay baa khatimay subxana watacala waa lagu qeylay intaasoo noocoo cadaabaa lagu kulmiyey oo isugu tegay markaasaa ilahay gabagabayay subxana watacala wayaa qawmi qowmkayow haadihi midani naaqatullahi hashi ilahay wey lakum xaala ay idinka idintahay aayatan aayad ay idinta aayatan xaalo ay tahay oo lakum idinka idin sugnaato waa mucjizo idinka idin sugnaato idinka laydinku talagalay inaad wax ku qaadataan fadaruuha dhaafa marka oo daaya ta'kul ha cunte fii ardi illahi dhulka ilahi ha daaqdo ha cunte walaa tamasuuha ha taabanina bisuu'in xumaan ha ku taabanina xumaan noocay daliba ha ahaatee hasha hawla tegina oo faya'khudakum haddaad uu ku taabataan faya'khudakum uu idin qabta markaa cadaabun cadaab qariibun oo dhow facaqaruuha way boqolgooyeeno hashii way dileen faqaaluu markaasaa wuxuu yidhi nebi saalex tamatacuu raaxaysta fii daarikum guryihiina ku raaxaysta alaaata ayaamin saddex beri ku raaxaysta dalika kaasina wacdun yamah weeye hayru makduubin oon lagu been sheegin been aan lagu sheeginoo run ah saas way macana falama jaaa markuu yimid amrunaa amarkanagi markuu yimid amarkii lagu halaagay wey najaynaa waxaanu badbaadino samata bixinay saalixan saalix iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirankiis biraxmatin naxariis sababteed baanu ku badbaadinay oo minaa xagganaga ka ahaatay wa min khizyi yawmiidin maalinkaa hooggeedii iyo dulligeediina waan ka badbaadinay ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa alqawiyu midka xooga badana alcasiizu ee ciziga leh wa akhada waxaa qabtay alladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey alsayxatu qayladii baa qabatay fa asbaxuu markaasaa waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdooda jaasimiina kuwa kuudkuududa jilbaha u daatay kaan lam yaqnow waaba iyagoo nagaanin fiihaa daarta dhexdeedii iyagoon ku nagaanin baad moodaa iyagoon joogiba jirin oo meelaan la deganayn bayba noqotayba alaa hooyay ina samuuda samuud kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigood bay ku kufriyeen alaa hooyay bucdan fogaansho lisamuuda samuud ay fogaato fogaanshaha ku dhaco macnahiisa ilahay ka fogaato macnaha amarkanagii baa yimid waa sayxada iyo qaylada amarkii lagu halaagayo lagu baabi'inahay baa yimid markuu amarka ilaahay yimid intii aan la halaagin waxaa la samata bixiyey saalix iyo intii rumaysay ilan awliyadii ilaahay wey dadkii muminiinta in la samata bixiyo la badbaadiyo wey saalix iyo muminiintii la socotay waa la badbaadiyey sababta badbaadadooda keentay maxay ahayd waa naxariis ilaahay fadli iyo ixsaan ilaahay bay ku badbaadeen waxaa laga badbaadiyey cadaabkii maalinkaa dhacay maalinkaa hoogii iyo dulligii dhacay maalinkaa ilaahay waa ka badbaadiyey subxana wa tacaala rabbigaana waa mid qawi ahoo xoog loo taag leh wixii uu damco lagama hor istaagi kara alla subxana wa tacaala casiiz weeyaan oo arrimihiisa isagaa u adag addoommadiisana ka adag waxaana qabannay buu rabbi lehi subxana wa tacaala kuwii dulmiga sameeyee la keri waayey sayxa iyo qaylaan ku qabanay sayxada waxa la yidhahda yani kor baa lagaga qeyliy canoocyo kaleeta iyo rajfa iyo gilgilidna waa lagu sameeyey qayladaana waa lagu qayliyey malag baa loo soo diro markaasuu ku qayliyey kadibna kulligood nafti baa ka baxday haddana jilbahay u daateen jaasimiinka jismka yani waxaa la yidhahda yani kuudkuudida ruux markuu jilibka u dhaco jilibka markuu u dhaco jilibka ku fadhiyo ayaa la yidhahdaa macnaha waxa weye jaasimiin la dhaha yacni markaad fiiriso magaaladii camirnayd iyo noloshii kale socotay iyo wixii dadkii macnaha waxa weeye dhulka ka muuqday wax daadsan oo jilbaha u yaalan weye wax kalaba arki maysa saa markaad u fiiriso wadanka dhanna waxaad moodaysaaba weligii inaan la deginba saas manaa magaaladan haddii inta joogto hadda laga sii qaado ismaba odhanaysiyo meeshan aad dadeganaan jira isma odhanaysi saasoo kale noqoto maxaa yeele noolihii oo dhan ayagiiba cagta la mariyo la baabi'iyey mayna nagaan yani wuxuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala sababta loo halaagay baa la sheegaya oo nimanka reer samuude rabbibay ku kufriyeen kufriga ay kufriyeen baana keenay in la halaago kadibna waa la habaaro waxaa la yidhi reer samuud ha fogaadeen oo naxariista ilahi ha ka fogaadeen halaga fogeeye saas wey maanaa qolo walba intaasa la daba dhigaya qisada iyadana darsigeedu waa kano darsigeedu waxa weeyaan rasuulkii saa nabi saalix baa yimid qowmkiisii buu u yimid dagaal iyo looltan baa dhex maray waa la diiday wuu sabray oo wuu adkaystay dad yar baa rumeeyey tii ilaahay baa timi natiijadu maxay ku dambaysay natiijadu waxay ku dambaysay intii diiday oo qalloocsanaydna waa la halaagay intii rumaysay oo hagaagsanaydna waa la badbaadiyey guushiiyo libtii iyagaa u hadhay sidaasay qisooyinku u wada socdaan oo taariikhda adduunka iyo qaabka adduunka loo soo maamuli jiray baa layna barayaa durusu sunan kawniga la yidhaahdaa sidaas loo soo maamuli jiray baa ilaa iyo haddana adduunka lagu maamulaya xaqa iyo baatilkaa looltamaya way lagatamayaan way isqabanayaan waa dagaalamayaan laakiin akhiiran maxay ku dambaynaysaa inta baatilka wadatana in la baabi'iyo inta xaqa wata ee toosanna in ilaahay libta iyo guusha uu dib ka siiyo laakiin looltan iyo dagaal dheer kadib ayay midaas imaan doonta yani sunanka la doonayo inaynu fahno ee qisaskani ina siinayaan middaa iyadaa way macna rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala falama jaa markuu yimid amrunaa arrinkanagii markuu yimid arrinkii amarkii lagu cadaabayey falama jaa markuu yimid amrunaa amarkanagii lagu cadaabayey najaynaa ayaanu badbaadinay saalixan saalix baanu badbaadinay oo samaka bixinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirankiis biraxmati naxariis sababteed baanu ku badbaadinay oo minaa xagganaga ka timid wa min khizyi yawmiidin maalinkaa hoogeedii baanu ka badbaadinay ama dulligeedii maalinkaa dulligii hoogii dhacay baanu ka badbaadin ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alqawiyu waa midka taagta leh alqawiyu waa midka taagta leh ee awoodda leh alcasiizu qaalibkii addoommadiisa ka aragay wa akhada waxaa qabtay alladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey assayxatu qayladii baa qabato waa lagu qayliyey fa asbaxuu marka waxay ahaadeen fii daarihim fii diyaarihim yani guryahooda dhexdooda faasbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim yani degmooyinkoodiiyo guryahooda dhexdooda jaasimiina kuwo jilbaha u yaalla oo jilbaha u dhacay kaan lam yaqlow waaba iyagoo nagaanin fiiha daarta dhexdeed diyaarta inaysan kuba nagaanin baad moodaaba oo weligood ayna deginba alaa hooyay ina tamuuda tamuud kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigood bay ku kufriyeen alaa hooy bucdan fogaasho litamuudin tamuud ay fogaato fogaanshaha ku dhacda ilahay naxariistiisa laga fogaayo iyo jiritaanba macna hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam